dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay shirkii ay lahaayeen guddiyada farsamada ee labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan kuma talaya wadahadalada furitaanka shirka ayaa waxaa joogay saddexda madaxweyne ee jabuuti soomaaliya iyo somalilan wadahadalada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada jabuuti waxaana dhinacyada ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadayn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah saare cabdi axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay shirkan wada hadallada labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ayaa si rasmiya dhinacyadu ay isu soo horfariisteen maanta maalinkii labaad waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga maradhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay kasoo baxaan madaxweynaha dalka jabuuti ee martida loo yahay ismaaciil cumar gele aan wada hadalna waan heshiina bay soomaalidu tiraahda halkaasaan anagu dhignay arrinka waxaan idiin rajaynaynaa wax taariikhiya inaa ka soo baxda wadahadalladiinaas iyo joogtayn aan joogtayno inta aan magaranaysaa yoolka dadka dadka wax u talinaya dal u talinaya ummad u talinaya wanaagga kolkay iyagu isla helaan wixii kaloo dhowaa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo wax macnaay leedahay ma jiro laakiin niyad samida iyo walaalnimada unbaa unbaa ayaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadataan waxa aad ma garanaysaa ee ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara odayada halkan joogay waa intuba niyad sami baan ka aragnay waa labadan oday waxa sheegay ka sokow madaxda jabuuti soomaaliya iyo somalilan waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qeybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wafuud iyo diblomaasiyiin waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wadahadalka shirka inta uu socdo amba qaadaya kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka dhawaajiyey in wadahadalladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh islamarkaasina ka runsheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin karaa inaynu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxaa la ysugu yeedhay halkan loo yimi dad khilaafsan oo kala fog in ay gaadhaan xal asu afartaan dad saaxiibbaa laysugu yeedhay dad kala fog baa laysugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso wakhtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xalay kula gaadhaan taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag ha laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo ha la rumeeyo taasuunbaa laynaga soo ku soconaynaa xagga iyaga waxaanu halkana limid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ah maaha danta soomalilaada qurays maanta soomaali maxaa u dana qodobkee u dana eanu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena waxaanu u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa sidoo kale waxaanu diyaaru nahay inaanu dhegaysanno ra'yiga naga duwan kaayagayka ka fog inaanu dhegaysanno oon dulqaadkeeda yeello oo rogrogdhaawaan cunin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka taariikheeyey heerarka kala gedisan ee soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xorriyaddii ayaa waxa uu sheegay in guddigan farsamada looga fadhiyo dhinacyada inay dhiraandhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ayuu yiri ee berito looga tago wax dhaxala soddon sano waa wada joognay dhib iyo dheefba soddon sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naallay carruurteenna waxay ahayn carruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadam ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay hadday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam uu ku hormari karo ummadda soomaaliyed annagoo ah ummad aad u caqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kalena ma aha waa go-aanka madaxda ay qaadatay weeye oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wadana loo wada hadlo walaalkay ismaaciil cumar geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno soddonka sano soo socda xaggee tegaynaa soddon sano waa wada joognay soddon sano waa kala maqneen kan soo socda carruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal kasokow in laga wada hadlayo xal rasmi ah haddana aas-aaska shirka dhinacyadu uga furmay dalka jabuuti ayaa waxa ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadeynin ayaa la yidhi deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah shirkan waxaa dhinaca kaleeto duljoogto ka ah erge ka kala socota diblomaasiyiinta maraykanka iyo midooda yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ah